sanad kasta ururka caafimaadka adduunka ee w h o waxa uu qabtaa maalinta caalamiga ah ee tubaakada dunida koow iyo soddonka maaj hadafkooda waxa aynay faafiyaan wacyigelin ku saabsan halista isticmaalka tubaakada iyo sida aan adduunka uga dhigi karno tubaako xorka ah qiyaastii lix milyan oo qof ayaa u dhimata xanuunka la xiriira tubaakada sanad kasta tiradaasna waxaa la saadaalinayaa inay kor u kacdo in ka badan sideed malyan sanadka laba kun iyo soddonka laakiin taasna sinaba ma ahaan dhammaadka ajandaha horumarinta joogtada ah ee lagu gol leeyahay in saddex meelood meel laga dhimo dhimashada cudurada aan faafin celceliska sigaarka cabayaasha ayaa hoos ugu dhaca qiyaastii afar kun sigaarka sanadkiiba qiyaas dhammaan fasaxyada kale ee qabow ee aad ku raaxaysan karto lacagtaasi waxaan haynaa dhowr talobixin kaliya waxaan dhahaynaa marka aan isticmaaleyno maalinta caalamiga ah tubaakada tubaakada maadaama loogu adeegsanayo sun lagu bilaabo mustaqbal ifayo oo sigaar cabayaasha ah dowladaha xubnaha ka ah w h o waxay abuureen maalinta caalamiga ah ee tubaakada dunida sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii si ay indhaha caalamka ugu soo jeediyaan faafidda buuriga iyo dhimashada iyo qaababka looga hortegi karo maalintan waxaa loogu talagalay in lagu soo jiito dareenka baahsan ee isticmaalka tubaakada iyo saameynta caafimaad ee xun taasi oo xilligaani horseed ah in ka badan sideed malyan oo dhimasho sanad kasta adduunka oo dhan oo ay ku jiraan dad gaaraya hal dhibic laba milyan dadka aan iyaga si toos ah u cabin sigaar waxay dhibaatada tubaakada kasoo gaartaa gacanta labaad ee qiiqa maxamed xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isticmaasho tubaakada wuxuu inoogu warbixin doonaa xanuunada uu ka dhaxlay cabidda tubaakada
markii ugu horeysay waxay ugu sameysay aniga dhan way awaashay mafaant marka dad ayaa isoo celiyey oo xaafadii keenay markii labaad waxay ugu sameysay waa cabay waa cabay waa cabay beerkaa laga qabtay marka tubaakada way xun tahay waa kontrobaankan ugu xun waxaan walaalihayga soomaaliyeed ugu baaqaa iyo meelaha lagu abuuraayo wax walba in layska dhaafo waxaan bilaabay labada kun iyo saddexda umaleynaa waayo waa ku jiraday waayo beerkay iga qabatay beerkan haddii mar ay kaa qabato waa wax xun oo yacni oo kontrobaan ah marka in layska dhaafaa roon dhalinyarada kale walaalihayga waxaan ugu baaqaa in baashaas ay iska dhaafaan iyo wixii darooga sheegtaba iyo taabuuga iyo wixii almiim wixii darooga sheegtaba in layska dhaafaa beelle waayo jirkii ay saameyn ku leedahay naftadaadii dhibaysaa waxwal maaragti oo aad ku dhibayan in iska dhaafaa beelle maxamed xasan maxamuud asna waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay marka lagu agcabo waxaana noogu warbixin doonaa sida ay saameynta bulshada ugu dhex yeelato dadka isticmaala maandooriyaha marka ay ku dhex cabaan bulshada inteeda kale ee aan isticmaalin waxaana dadka qaarna waxa ay dareemaan khaasatan aniga waxaan dareemaya dadka marka gabaarida iyo sida mootooyinka dadka raaco oo dadka ku agcabo sigaarka wax badan baa la dareemaa qaar hergab bay dareemaan qaar kale waxay dareemaan samboorba ay qabaan qaar aad buu u dhibaa dad waxaa arkay sigaarkaba marka qaaciisa lagu afuufo qaar matagaayo way jiraan marka waxaan leeyahay dadka dadka sigaarka ku agcabo in ay waxaas ka digtoonaadaan waxaan leeyahay in shacabka laga ilaaliyo khatarta maadaama qofkan asiga uu khatarta uu u bareeray in uu ka ilaaliyo dadka kale doctor muuse jilcow waxa uu ka mid yahay dhakhtarka sida gaarka ah uga howlan dadka ay dilooto tubaakada ayaa waxaa si gaar ah loogu daaweeyaa xarunta bilkeyr ee magaalada jowhar sida uu sharaxayo doctor maxamed muuse jilcow oo ka mid ah dhakhaatiirta sida gaarka ah uga howlan daaweynta dadka xanuunka kala kulma isticmaalka tubaakada
dadka maandooriyaha isticmaala horta aaday u fara badan yihiin bururtan dadka maandooriyaha isticmaalo daawadooda waxaa la siiyaa daawada mataqaanaa mataqaanaa dhimirka sababtoo ah qofka wuxuu maaha asigoo dhimirka laga hayo asigoo mataqaanaa waalan hurdi la-aana ku dhacayso cuntadii mucunaayo waa dhamaahayaa marka waxaan ku daaweynaa kolley daawooyinka sadashanka ee mataqaanaa wax lagu daaweeyo mataqaanaa ilaahay amarkiisna waa fahaystaan oo waa karaystaan dhibaatada mataqaanaa xagga haddii muddo saddex bilooda lagu haayo kadib inay dib ugu noqdaanna waa ka kala qalnaa consultation baan ka siinaa xaruntayda wakti dheer ay furan tahay oo mataqaanaa ilaa toban sanay furan tahay waxaana sida badan boqolkiiba boqolkiiba lixdan dadka waxaa laga daaweeyaa maanduuriyaha ugu dambeyn iskudubaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor cabduqaadir ibraahim xuseen ayaa dhankiisa ka warbixin doona ka wasaarad ahaan waxa ay ka qabteen halista ama isticmaalka maandooriyaha oo inta badan kusoo badanaya magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle wallaahi markaad tiraahdid maxay idinkaga dhigan tahay ama maalinta tubaakada adduunka yani macnawiyan macnaha loo sameeyey wuxuu ahaa un in tubaakada caalamka yani dhibaatooyinka ay geysanayso iyo ganacsigeeda iyo waxaasoo dhan in hoos loo dhigo waaye maadaama ay taas tahayna yani qiimo weyn oo wax weynbay noogu fadhidaa maalintan ayada abista ama isticmaalka tubaakada maxaad ka qabateen ka wasaarad ahaan marka ay timaado yacni marka la eego waddankani xaaladaha ugu sugan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan habdhaqameedkeeda dadka weliba loo tiriyo inay tubaakada aada u isticmaalaan age ahaan iyo marka generationaas ama dacahaas marka la fiiriyo way adag tahay inaan ku idhaahdo waxaa iyo waxaa ayaan ka qabanay laakiin waxqabadkeenu wuxuu ku koobnaan karaa un keliya inaan un wacya idaacadaha iyo meelaha ka nidhaahno un keliya media isticmaalno aan dhahno wayna jirtaa meelaha qaarkood marama waa aragtay sigaarkii oo la xayeysiinayo oo haddana lagu dabaxiraayo dubaakadu caafimaadkay u daran tahay intaas unbay wax laga qaban karo waayo soomaaliya ood og tahay inta sano ay kala dambeyntii iyo shuruucdii iyo hirgelintoodii waxoogaa ay meesha ka maqan yihiin haddase ay soo qabanayso haddana kuma dhihi karo wax weyn baa laga qabta kuma dhihi karo arrinta ayada waddankeena soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada sida weyn loogu isticmaalo tubaakada taasi oo ay isticmaalaan dad kala duwan ee qaybaha bulshada ah sidoo kale waxaa jirto dad iyagu si toosa u isticmaalin laakiin ay dadka cabasigaarku ku afuufaan ama ay hawada ugu gudbiyaan taasi oo saameyn caafimaad ku yeelata noloshooda